bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsa qodobada ugu waawl warkeenna habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in caaskaran loo samayn doono guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya profesor jawaari ee maanta muqdisho ku geeriyooday ehelka uu dhalay mid ka mid ah wiilasha uu dhalay guddoomiyihii geeriyooday profesor jawaari oo sheegay in aabbihiisa uusan wax xanuuna uusan qabin ka hor inta uusan geeriyoon taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sheegay in ardayda kaalimaha koowaad ka gala waxbarashada fasalka labiyo tobanaad ee dugsida dalka ah ee ciidanka boolisku qaadan doono isla markaana waxbarasho dibadda loo diri doono degmada celeera gobolka galguduudna maanta ardaydii u fadhiistay imtixaankii shahaadiga ee soo gebagabaysay ayaa loo qabtay xaafadda dhiilagelin ah akhbaaraadka dibaddana degaanka shujaaciy ah oo ka tirsan magaalada khaza ayaa dagaal uu ku dhex maraya ciidanka yuhuudda iyo sidoo kale ururada xamaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen qodobadii wararka ugu waaweyn kusoo dhawaada warkaa dhammaystiran gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa sheegay in aaskaran loo sameyn doono gudoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya rofesor maxamed cusmaan jawaari oo isagoo ku geeriyay magaalada muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka oo ka hadlayay geerida ah rofesor jawaari ayaa sheegay inay dowladda soomaaliya ay diyaarinayso aaskaran loo sameyno rofesor jawaari waa kan gudoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe arrimahaasi ka hadlaya alxamdulilahi rabiاlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashir abhi mursaliina sayidina muxamadi ali wslem inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu man aalihi anfacanin wayabqaa waajuu rabbika diljalaal walkraam marka hore may tacsiin diray dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan faamilka iyo ehelka iyo cashiirada maxruumka sharafta badan ay ku bahyi geeg maxruum jawaarey allang naxariis ummadda soomaaliyeed iyo qaranka eedahan ka shaqeey lanqiim badan ahay aqoon-yahanadii soomaaliya aan ka horreeyey oo maardayodayaalka kahay oo inaylkadaydaa yahay yani qaamus yahay ilaahay maan ku baryaana jannatlfirdowsnin ilahay inka bashaaray ummadda soomaaliyadna sabir jamiila ilaahay ku siy ehelkii qaraabadii dhammaanna sabir jamiila ilaahay siy waliba lena maalin kheer le iyo hagtoose maalin jamaace umrisha inta ka ekaay muduseedin jirhidii jarti runtiisa qaragnimo ee liinka gurmudi madi moodka kooy markaas kubacda bani aadamka alawooda u saleeyima leh waqti sheegee ka ekahay maalin jamaace madi jumada lakubaya dhammadi ilaahay maankutuwane jannaatulfirdows ilaahay inanka bashaaray saansaanshana ku muuqd lan ahludiin ahay lan aqoon lehay ilaahay ignaxariis ilaahay ignaxariis dhammaan ummadda soomaaliyeed aan ku tacsiyaayaan
xasiis jawaar weeyaan allah u naxariisto aabba waxau ahaa qof qarana annaga naga dhiman nagama dhiman faamilka keliya kama dhiman wuxuu ka dhintay qaranka dhan allah u naxariisto waxaan rabaa inaan u sheego bulshada soomaaliyeed qaar baa wax been iska qorqora aabba asoo fiican aan xanuunsanayn uu geeriyooday baa twelve o'clock camal maanta marka allah u naxariisto saasoo la socdo mahadsanideen
haddaba kumuu ahaa rofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana xilal duwan ka soo qalabtay dowladihii dhexe ee dalka owkardeeyax ayaa warbixintan ku faahfaahinaya warkeenna rabitaanka shacbigaena soomaaliyeed oo aan golahan ku matalno waa lagama maarmaan waa waajib muwaadiniinta soomaaliyeed oo konton jir iyo wixii ka weyn ah magacooda anoo ku hadlaayo inaan idin idhaahdo dhallinyarada soomaaliya naga raalli ahaada inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun allaha u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ku xanuunsanayay gudaha magaalada muqdisho guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay gudaha magaalada muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mida ehelkiisa marxuumka ayaa kasoo mid noqday baarlamaanadii dalka isaga dambeeyey gaar ahaan baarlamaanadii tobanaad iyo sidoo kale baarlamaankii sagaalaad ee dalka oo uu hogaaminayay islamarkaana ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya
naga raalli ahaada naga raalli ahaada haddaan idin dhexal siinay dal oo weli ishaystay isdilaya ama aan weli nabaddii iyo amnigii weli ka jirin dhexdiisii haddii ay jiraan naga raalli ahaada haddii wixii aad tiranayseen ama noloshii wanaagsaneed aad rabteen inaad dhisataan hadday idinka carqaladaysan tahay oo taa idinkaga tegayo naga raalli ahaada allaha u naxariistay maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu toddobadii bishii diseembar ee sanadkii kun iyo sagaal boqol shan iyo afartankii ku dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dhinaca tacliinta sare waxa uu sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol labiiyo siddeetankii ka qalinjabiyey kuliyadda qaanuunka ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed isaga oo xilligaas ka horna qaatay shahaado macalinimo oo luuqadda ingilishka ah iyo diblomo sharciga islaamka ah dhinaca shaqada waxa uu xilal kala duwan kasoo qabtay dowladdii milatariga ahayd ee soomaaliya isagoo agaasimo guud xogeyo joogto ah iyo wasiirba kasoo noqday wasaarado dhowr ah waxa uu soo noqday wasiirkii wasaaradda gaadiidka dhulka iyo cirka iyo sidoo kale wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada dhinaca dastuur u-samaynta soomaaliya waxa uu bishii meey ee sanadkii laba kun iyo sideedii ilaa iyo bishii disembar ee sanadkii laba kun iyo tobankii la taliyo dhinaca dastuurka ah kasoo noqday xafiiska siyaasadda qaramada midoobe ee arrimaha soomaaliya iyo hay-adda u n d b waxa uu intaas kadib noqday guddoomiyaha guddiga khubarada dastuurka oo dib u eegis ku sameeyey qabyo qoraalka dastuurka soomaaliya iyo diyaarinta hanaan u-samaynta dastuur la ansixiyo oo soomaalidu ay leedahay allaha u naxariistay brofesor maxamed cusmaan jawaari waxa uu ku hadli jiray luqadaha soomaaliga carabiga ingiliishka talyaaniga iyo luqadda norwijiyaanka xilka guddoomiyaha golaha shacabka ayaa loo doortay sanadkii laba kun laba-iyo toban allaha u naxariistay jawaari waxa uu ahaa oday soomaaliyeed oo wax badan ka shaqeeyey maslaxadda ummadda soomaaliyeed brofesor jawaari ayaa sidoo kale waxa uu ka mid ahaa brofesorada soomaaliyeed ee sida weyn looga qadariyo gudaha soomaaliya jannadii firdowsa allaha ka waraabiyo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay ardayda kaalimaha koowaad ka gasha imtixaanka shahaadiga fasalka labaiyo tobanaad ee dugsiyada dalka ee ciidanka boolisku qaadan doono islamarkaana waxbarasho dibadda loo diri doono taliya firiin oo ka hadlayay munaasabadda gabagabada imtixaanka shahaadiga fasalka labiyo tobanaad oo maanta soo dhammaaday ayaa yidhi
agaasimayaasha iyo howlwadeennada wasaaradda bahda saxaafadda waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maantay waa maalin farxadeed waxaan leenahay ilaah baa mahadle oo hawshii muddada isbuuca ahayd noo soo socotay ee imtixaankii qaranka inay noogu soo dhammaadeen ama uu noogu soo dhammaaday maanta uu noogu gebagaboobay si nabadgelyaa waxaan oga mahad celinaynaa waalidiinta soomaaliyeed ee runtii wacyigelin fiican iyo barbaarin wanaagsan soo siiyey ilmihii ama ardayda soomaaliyeed iyo xaafada ay ka soo baxayeen runtii aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloonu mahad celinaynaa cid kasta oo garab naga siisay oo naga caawisay hadday amniga ahayd iyo haddii ay ahayd wacyigelinta carruurta ama ilmaha imtixaanka gelayey iyo wasaaradda waxbarashada oo runtii iyaduna si wanaagsan u qaabaysay oo u dejisay nidaam ama habraacyo wanaagsan oo ay marayeen ardayda soomaaliyeed ciidamada amniguna ay ku shaqaynayeen runtii waxaan leenahay guul wanaagsan ayaynu gaadhnay farxad iyo rayrayn baynu maanta ku jirnaa maalmaha ka dambeeya iyo maaragtay imtixaanaadka inoo soo socda inoo iman doonana tan imtixaankan maanta inaga gabgaboobay wixii aynu ka barannay ayaan ku dhaqi doonnaa haddii allaydmo haddii ay wasaaradda tahay iyo hadday tahay ciidamada amniga intuba runtii iskaashiga dowladnimadu guul ayuu horseedaa markii la kaashado shacabka soomaaliyeed iyo iskutashiga ay isku tashanayaan hay-adaha amnigu intuba waxaan maantay waxaa maanta inoo gebagoobay itixaankii oo gobollada dalka iyo caasimadda intaba isku mid iyo isku wakhti iyo wakhtigii loo aasteeyey ku soo gebagaboobay inuu si nabada ku soo hoydana waan rajaynaynaa oo ku soo maaragtay uu ku soo dhammaado uu ku soo galbado waan rajaynaynaa iyadana intaasaa noo dhiman inta ay noo dhiman tahay intaasna waan taagnaanaynaa haddii allaydmo oo uu soo xaroonayo itixaanka gobollada ku maqan inta itixaanku uu socday waxyaabihii aan ka barannay maaragtay ama shaqooyinkii la qabtay wax ciladihii ama waxyaabihii soo noqnoqday ee aannu ka barannay waxaa ka mid ahaa habraacyadii iyo nidaamkii loo dejiyey dad dhallinyaro iyo dad waaweynba isugu jira oo isku dayaya inay marin habaabiyaan oo hay-adaha amniga iyo wasaaradda dhexdooda ay ka kallumaystaan ay wax aan sax ahayn ama aan u fiicnayn qarannimada iyo jiritaanka dhallinyarada iyo ummadda soomaaliyeed intaba
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan akhbaaradka dibadana ciidanka yuhuudda ayaa dib ugu soo laabtay magaalada xayi shujaaciya halkaasoo dagaal xoogan ay kala kulmeen kooxaha ahaa xamaas oo iyagu ka dagaalama qaybo ka mid ah marinka khaza ciidamada yuhuudda ayaa loogeyn sababta saddexaad dib ugu soo laabtan xafadan inkastoo dagaal xoogan iska cabin ay kala kulmeen kooxaha falastiiniyiinta gaar ahaan ururka xamaas ah waraan warkii habeennimo idaacadda dalsan akhyaareen dhegeysanaysaa wanageyntaa
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodnantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlehelyaabaha talalhel